faraxyo muuxidiin maadow oo ah gabarbarati cilmiga beero walibay aas aastay ah kambani laka magacabo tacab oo uusa ku shaqeeya waa talabiyowka beerashada casriga iyo inuusa sameeyaa tijaabo kisaabsan walyaabo ka haboona xiliyadan in la beerado koraa haddaba faraxyo muuxudiin maadow iyo waliba una weydiinay walaalka kelifi iyadoo gabaree in kambani ku shaqeeyo beero iyo aas aastaa
waybo arameesho inta badan mayba xooga saaray may dheeraayo in sheegada beero ini may dheeraayo in sheegada wal abuur researcha ku sameey in sheegada abuurta iyo dhinaasaara may dheeraayo bulshada wal ku faa'iido korta iyo beeraleyda kale oo may dheeraayo in sheegada inay lahayna may dheeraayo aqoonto qaabka wala lambeerdo iyo xidhisha iyo abuurka saacdaas ka haboon ini may dheeraayo in sheegada abuurda oo qofkii tala an baahan oo beeraleydana may dheeraayo tala aan ku sii
marka baahida sheentine kambanigan asaastaan islamarkaana isin samaytaan ma eto markii aragteen
inkasta horta baayi badan ku jiraan nambarko horta tiida markii aan ku hadala ana maha baradi horta agriculture baradi in badanna maydanay inana nagada qof oo walaha saaro wadanka ku kordhiyo oo may dheeraay iyo haddii dhinaca ganacsi ahaa uusan kala fadi iyo haddii bulshadausan ku faa'iideeyey fadi xoog faa'iide lahan ku saara fadiba badan nik fikiri inayana sameeya laakiinse walwalba waqtigeena haddaa haka aadintayana sameey markuu may dheeraa in sheegada waxyaabaha markuu inka badan ana fadoonteena saarmeetaa horta wadanka may gaabku ka jara ama hadda isku dhaafina dadka walaha saaray inta badan meydheeraay reermiigimahan badin magaalada ma jirta cuntiiro badan oo wadanka ku jirta markuu ma jeela intii anaa ku qeyb qaadada sugnaanta cuntada oo sii walba markuu raashinkadan qaada fada xitaa haddaan awoodna nin baahadaas dhan wada dawal ina qeyb ku qaada si lin hadalaay cunooyin sugan wadan dadka waliyo saardan hadalaay farxiyo muhdiin iyo welibaa kaloo sheegtay in xoog iyo saarasa wax soo saarka dhiniga qudaarta sidii korlan qaada lahaye iyo talo ku biyaasa inkastoo aan horta lamaadaba serial crobs iyo vegetableska lamaada fado laakiin hadda saacado ama sanadooyinka horeeyey mayba xoog saaray qudaaro oo xitaa qaab cusub aanan abuuro si ana aan ogaada farqigan dhexeeya sidii owel lan abuura jiray ise aan hadda qaabkaan abuuray oo aan hadda inta badan mayba ka abuuray keeshashka ka abuuray waagii horan dhulkala ka abuuray markuu hadda horta qudaarta xoog saaray anoo qaabkasan abuuro inka dambeyntii farxiyo muuxudiin maadow oo ah aas-aasaha kambaniga tacab iyo waliba iyo tilmaantay in beeraleyda iyo siyaasa talooyinka saabsan walhasaarowka beeraha sidan kafaylan lahasaarada koraa inkastoo horta wadanka caqabado badan u jirta gaar ahaan badana rooba ka tiirsadana ceelal oo marwalba joogtay biiruka heloo male markuu roobabkeeni iyo sidii haddana abaaroo badadeen guureen soo markuu ini may dheeraa in sheekada beeraleyda roobka xiliga kooyo siiyo unsuubsada fadeen may dheeraa water harvesting inuu biikidsadaan oo dhuulbiida markii uu roobka la waayo iyo isticmaali karaan bilooyinka roobka muqniyo si oo may dheeraa in sheekada beerasho inshal gone aworsho inshalba iyo sidoo kale ini may dheeraa in sheekada xili walba awoorka haboon jar la awoorda koro xiliga wala awoordaya awoorka ka haboon oo adkeysada koro cimilada markaas jarta dhajaan qaada koro
farxiyo muxidiin maadow iyo nagadaas gabartiinka horeytay aas aastay kambani ku shaqeeyow arrimaha beeraha ee ku nool deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya